rasuullada cutubka laba iyo labaatanaad walaalayaal iyo aabbayaalow maqla isdaafacidda aan iminka idiin sheegayo kolkay maqleen inuu af cibraaniga kula hadlay ayay sidii hore ka sii aamuseen markaasuu ku yidhi waxaan ahay nin yahuudi ah oo ku dhashay tarsos oo ku taal kilikiya laakiin magaaladan baa laygu koriyey anoo gamaali'aal hoostiisa wax laygu baray sidii caadadii adkayd oo sharcigii awowayaasheen anigoo ilaah qiilo u leh sida aad dhammaantiin maanta tihiin jidkanna waan silcin jiray tan iyo dhimasho anigoo xidhaya oo xabsiga geynaya rag iyo dumarba sida tan ayay iigu markhaati furayaan wadaadka sore iyo waayeelladii oo dhammuba kuwaasoo aan warqado uga helay walaalaha oo aan dimishaq u sodcaalay inaan kuwo halkaas joogayna iyagoo xidhxidhan yerusalem keeno si loo ciqaabo oo waxaa dhacday intaan sodcaalayey oo dimishaq u soo dhowaanayey iyadoo duhur ah in dhaqsiiba iftiin weyn oo samada ka yimid hareerahayga ka iftiimay markaasaan dhulka ku dhacay oo waxaan maqlay cod igu leh sawlo sow sawlo sow maxaad ii silcinaysaa markaasaan u jawaabay oo ku idhi yaa tahay sayidow markaasuu igu yidhi waxaan ahay ciisaha reer nasaareed oo aad silcinaysid oo kuwii ila joogayna runtii waxay arkeen iftiinkii laakiin ma ay maqlin kii ila hadlay codkiisii markaasaan ku idhi maxaan sameeyaa rabbiyow kolkaasaa rabbigu igu yidhi kac oo dimishaq gal meeshaasaana lagugu sheegi doonaa waxa ku saabsan waxyaalihii lagu amray inaad samaysid oo dhan markaan waxba arki waayey dhalaalkii iftiinka aawadiis kuwii ila joogay ayaa gacanta igu hagay oo waxaan imid dimishaq oo mid la odhan jiray ananiyas oo nin cibaadaysan ahaa sida sharcigu leeyahay oo ahaa mid yuhuudi halkaas joogtay oo dhanba marag wanaagsan u furtay ayaa ii yimid oo iskay ag taagay isagoo igu leh walaal sawlo sow araggaaga hel oo saacaddiiba waan arkay isagii markaasuu igu yidhi ilaaha awowayaasheen ayaa ku doortay inaad doonistiisa ogaatid iyo inaad kan xaqa ah aragtid oo aad afkiisa cod ka maqashid maxaa yeelay dadka oo dhan hortiisa waxaad isaga uga markhaati furaysaa waxaad aragtay oo aad maqashay haddaba maxaad u sugaysaa kac ha lagu babtisoo oo dembiyadaada iska mayd adoo magaciisa ku baryaya oo waxaa dhacday markaan yerusalem ku soo noqday dabadeed intaan macdudka ku tukanayey inaan riyooday oo waxaan arkay isagoo igu leh degdeg oo dhaqso yerusalem uga bax maxaa yeelay markhaatigaad ii furaysid kaama ay aqbali doonaan markaasaan idhi rabbiyow iyaga qudhoodu way og yihiin inaan xidhxidhay oo aan sunagoog walba ku garaacay kuwa ku rumaystay oo markii la daadsay dhiigga stefanos oo ahaa markhaatigaaga aniguna waan ag taagnaa oo u oggolaanayey oo haynayey kuwii isagii dilay dharkoodii markaasuu igu yidhi tag maxaa yeelay waxaan kuu dirayaa meel fog inaad dadka aan yuhuudda ahayn ugu tagtid
wayna dhegaysteen ilaa hadalkaas markaasay cidkoodii sare u qaadeen iyagoo leh oo markay qelinayeen oo dharka iska xoorayeen oo siiga hawada ku tuurayeen ayaa sirkaalkii sare wuxuu amray in isagii qalcaddii la soo geliyo oo wuxuu u sheegay in karbaash lagu imtixaamo si uu ku ogaado sababtii ay sidaas ugu qaylinayeen isagii oo markay sumanka ku xidheen dabadeed ayaa bawlos wuxuu ku yidhi boqol u taliyihii oo ag taagnaa maqiinuunba inaad karbaashtaan nin reer rooma ah oo aan la xukumin markii boqol u taliyihii taas maqlayna wuxuu u tegey sirkaalkii sare oo u sheegay isagoo leh maxaad samaynaysaa waayo ninkani waa nin reer rooma ah markaasaa sirkaalkii sare u yimid oo ku yidhi isagii ii sheeg nin reer rooma ah baa tahay markaasuu yidhi haa kolkaasaa sirkaalkii sare u jawaabay oo ku yidhi waddaninimadan waxaan siistay lacag badan laakiin bawlas wuxuu ku yidhi anigu reer rooma ayaan u dhashay haddaba kuwii doonayey inay isagii imtixaamaan markiiba way ka tageen xataa sirkaalkii sarena waa cabsaday markuu ogaaday inuu yahay reer rooma maxaa yeelay wuu xidhay laakiin maalintii dambe isagoo doonaya inuu hubsado waxa yuhuuddu ku dacwaysay ayuu isagii furay oo wuxuu wadaaddadii sare iyo shirka oo dhan ku amray inay isu yimaadaan markaasuu bawlas hoos u keenay oo soo hortaagay iyagii